annagu waxaan nahay raggii ku soo dhaawacmay qaayib dagaalkii hadda ugu dambeeyey ee bishii hadda dhammaatay labaatan iyo shanteedii ayaan waxaa nimid isbitaalka madiina ayaa nala keenay markii hore dowladda ayaa diyaarad raggaa nagu soo qaaday oo na keentay markii ayna keentay kabacdi wax nuugu yimaada iyo wax nuugu daryeel nuugu fidiya midna haba yaraatay oo dowladda xaggeeda ma jiraan waxaana soo martay isbitaalkii wuxuu yidhi rag lix nina ayaa dalka wax looga qaban karin hala qaado baasaboorraa nala yidhi soo samaysta waa soo samaysanay ilaa iyo saacan la joogo baasaboorna ma hayno dowladna ma hayno waxna qaaday oo daryeel nuugu yimidna ma hayno raggii dhaawaca ahaana waxna hadda waa ay roon yihiin nimankii qaadista ahaa oo dalka wax looga qaban waayana waa ay qurmeen lafihii lafihii iyo intii jajabaheed waa ay wada qurantay waa daadatay wax ay noo qabteen oo ay nagu saacideen oo gargaara ma jiraan habeenkii isbitaalka la keenay raggan aan isbitaalka aan nimid galabteedii dambe maqribkii odu koobiyo tobankii galabnimo noo yimaadeen waana sukaaya ma sawireen waana naga dhaqaajiyeen dib dambena nooma soo laaban